maxkamad ku taala dalka talyaaniga ayaa isniintii shalay xukun ku riday labaatan ruux oo dhallinyaro soomaali ah kuwaasoo magangelyo siyaasadeed ka helay dalka talyaaniga kadib markii lagu eedeeyey inay qeyb ay ka yihiin dadka dhallinyarada ah ee tahriibka ku dhiiragelinaya inay kaga sii gudbaan dalka talyaaniga xerilaalinta gobolka katania ayaa sheegtay in eedeysanayaashaasi ay xubno ay ka ahaayeen koox isku xidhan oo dhaqaalo badan ka qaadan jiray dadka tahriibka ay ka tegi jira kenya iyo soomaaliya islamarkaana talyaaniga doonaya inay kasii gudbaan waxaa sidoo kale dadkaasi la sheegay in tahriibiyaasha ay ka caawin jireen in ay sii wataan safarkooda iyagoo u tilmaami jiray halka ay ka geli karaan dalka sweden iyo waqooyiga qaaradda yurub dhammaan tirada dadka maxkamadda ay xukuntay ayaa gaaraya afartan iyo laba ruux waxaana la sheegay inay ahaayeen kuwa dhammaantood isku xidhan dadkaas waxaa sidoo kale la sheegay inay ka howlgeli jireen gudaha dalka talyaaniga si dadka ay ugu sii tahriibiyaan talyaaniga ayaa tan iyo sanadkii laba kun afar iyo toban xeebaha dalkaasi ka badbaadiyay in ka badan laba boqol oo kun oo tahriibiyaal ah waxaana badankood la sheegay in magangelyo ay ka heleen dalka talyaaniga xogayaha guud ee qaramada midoobey ban kimon iyo ra-iisul wasaaraha talyaaniga iyo madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee qaaradda yurub ayaa waxaa dhammaantood la sheegay in wax laga xumaada ay tahay in dadka afrikaanka ay ku dhammaadaan xeebaha u dhexeeya libiya iyo talyaaniga laakiin ra-iisul wasaaraha talyaaniga ayaa sheegay intaa ay dhibaato ay ku keeni karto dunida inteeda kale oo aysan saameynaynin waddan gaara oo uu kala jeeday dalkiisa talyaaniga